mowduuc iska kooban aadna u guda weyn muhiimaddiisuna ay badan tahay runtii ee gaar ahaan dadkeenna meelahan qurbaha jooga aada iyo aada u taabanhaya waxa weeye cinwaankiisu alkhilaafaat azawjiya asbaabuhaa wa cilaajuhaa reerku inuu isqabto asbaabta keenta sababaha keena reerku inuu isku dhaco iyo sidii loo daweyn lahaa waxaynu ogsoonnahay walaalayaal guurku waa nicmo weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu ku manaystay nicmooyinka ugu waaweyn ee ilaahay inoo galay bay ka mid tahay walidaalika ba alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wallahu jacala lakum min anfusikum aswaajan wa jacala lakum min aswaajikum baniina wa xafada markuu ilaahay inagu galladaysan yahay ee nicmooyinkii uu inoo galay wuxuu ku soo daray ilaahay wuxuu idin yeelay oo naftiinna ka sameeyey ee dumar ama xaasas xaasaskiinnana wuxuu idinka siiyey caruur iyo caruurtiinu caruur ay sii dhaleen aayadda kale suuratu rumaatu ilaahay kaga warramayo guurku inuu aayadaha ilaahay ee ugu waaweyn uu ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa lagu garto marka nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoommadiisa siiyey ee reerka iyo qoyska iyo reerka iyo guurku waa waddada keli ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey bini aadanku inuu ku tarmo waddo kale oo la ogol yahay oon guurka xalaasha ahayn bini aadanku inuu ku tarmo ma jirto iyadoo nebigu sala allahu calayh wasalam uu inoo sheegay oo uu yidhi tasawajuu guursada alwaduud alwaluuda haweenka yacni raggooda jecel ee waxna dhalaya yaa haddana nebigu sala allahu alay wasalam fa innii mukathirun bikum alumama yowma alqiyaama waxaan idinku faanayaa ummadaha maalinta yowma alqiyaame isagoo nebigu sala allah alay wasalam sidaa sheegay baa haddana sharci ahaan ilaahay wuxuu jideeyey guur xalaala waddadaa xalaasha ah mooye waddo kale inaan reer lagu samayn karin ama labada qof waddadaa xalaasha ah mooye waddo kale aynan ku kulmi karin sidaa daraaddeed waxay ku tusinaysaa maadaama waddada keli a ee bini aadanku ilaahay uu ogol yahay inuu ku tarmo ay tahay inuu yahay nicmo aada iyo aada u ballaadhan nicmada ballaadhan ee weyni marka waxay u baahan tahay horta in ilaah lagu shukriyo alxamdu lilah la yidhahdo la garto horta inay nimco tahay marka qofku uu fahmo inay nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo barwaaqadiisii tahayna inuu ku talagalo sidii uu ku xifdin lahaa ee uu ku ilaalin lahaa waayo shayga markaad garato inuu nicmo ilaahay yahay oo shay fiican uu yahay yaad ku tala gashaa ama isu diyaarisadaa sidii aad ku xajin lahayd aad ku ilaalin lahayd shayga haddii laakiin uuna macno weynba kuugu fadhiin oo gurigan iyo reerka dhisanba qiimo weyn aynan kula lahayn si sahlan baad ku sii daynhaysaa waata la yidhahda yani shaygii sida fudud kugu soo gala si fudud ayuu ku tagaa marka hadduuna shayga qiimihiisu kuwa muuqanin si fudud buu kugu dhaafaya runtii reerka wanaagsan kulligan waxaynu jecel lahay reerkeennu iyo qoyskeennu inuu noqdo qoys wanaagsan midka aan weli waxba gacanta ku hayna rag iyo dumarba waxay jecel yihiin meel fiican oo wanaagsan inuu ilaahay madaxa u geliyo reerka wanaagsani waa reerka noocea ma reerka aan marnaba iskhilaafinba maya sababtoo dee reer aan iskhilaafeyn ma jiro gurigii nabiga calayh isalaatu wasalaam baa waxoogaa buuqay ka abuuran mar haddii halkaa ay wax ka yaraha dhasheen oo gurigii nabiga sala alla alay wasalam ay wax ka abuurmeen oo waxoogaa khilaaf iyo mararka qaarkood uu yaraha dhacay macnaheedu maha khilaafku inuu fiican yahay laakiin waa wax bini aadanka alla ku abuuray oo mar walba dhacaya sidaa daraaddeed guriga fiicani ma aha guriga aan weliga khilaaf ka dhicin ma aha guriga fiicani ma aha guri hanti aada iyo aad u fara badan iyo xooli iyo barwaaqa ay taallo waayo way dhammaan kartaa xoolihii la isugu xishay way baabi'i karaan qofku markuu dhashayna xoolo ma wadanin isagoo qaawan oo maradii xataa dhaxanta lagaga celin lahaa aan wadanin ama lagu asturi lahaa ayuu soo baxay sidaa daraaddeed guriga fiican ma aha guri hanti iyo barwaaqo badan iyo xoolo badan haysta guriga fiican ee wanaagsani waxa weeye waa guriga yaqaana sida uu ku xalliyo khilaafka iyo dhibka soo waajaha hada huwa albeyt saciid guriga qiimaha leh ee sharafta leh waa guriga weye waa dadka markay isqabtaan isxallisan kara ee, waxa weeye hawshooda si hoos hoosa oo qarsoon oo degan khilaafkooda ku dhammaysan kara khilaafkoodu qaaradaha una ka dhicin meel walba una aadin tobannaan oday loogu yeedhin ee, soomaalidu waxay ku maamahdaa gacmo geeljira hoos baa loo dhaqaa maamahda macnaheeda dhallinyaradu ma garanayso odayaashii iyo ee, dabaqada kusoo xigta ayaa garanaysa geeljiruhu badanaa meel biyo ay ka dhow yihiin ma joogo oo laga qubaysto oo meel geela wuxuu ku dhaqaa iyo xoolaha meel miyiya oo hawd ah oon biyo lahayn sida badan waxaa iska dhici karta marka muddo dheer inuuna maydhan inuuna qubaysanin oo gacmihiisii wasaq ku dhalato iyo jidhkiisii intii kaleba mar baa laga yaabaa marka bishiiba inuu in yaroo biyo ah helo hadduu cabo waxaa laga yaabaa in yar inay ka soo dho buraashada biyaha yaruu ku wataa in yar uga soo hadho intaa yar marka badanaa wuxuu sameeyaa faruhu ku maydhaa haddii farihii marka kor loo sii maydho dee biyuhu kuma fila wasakhdii ilaa waxay sii gaadhaysaa ee, ilaa iyo kor bay gaadhaysaa biyihiina kuma fila wasakhdin bay kaa kicinaysaa sidaa daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa gacmo geeljiro hoos baa loo dhaqaayo markaad halkaa ka bilowdo hoos usii wad xaggan ha sii aadin Ee, macnaheedu waxa weeye waad iska garanaysaan wixii khilaafa wuxuu ku fiican yahay in hoos hoos loo xaliyo in hoos dadku ay waxooda u xalistaan oo ay dhibkooda iyo mushkilada soo waajahda ay hoos hoos u dhammaystaan ayay ku wanaagsan tahay Ee, waxaad walaalayaal ogaataan ee qoyska wanaagsan ee fiican ee wanaagga iyo sharafta ku nool waa aasaaska ama foundationka ayi mujtamac bulsho kasta oo wanaagsan waxaa aasaas u ah qoys wanaagsan waayo ilmihii dee qoys buu ka imanhayaa qoyskii uu ka yimid hadduu yahay qoys fiican waa beer abuur fiican bixisay haddii ilmihii meel aan fiicnayn oo wanaagsanayn uu ka soo farcamay uu ka soo toosay oo buuq iyo conflict iyo dhibaatooyin fara badan ee ay ka taagan yihiin ilmihii wixii buu ku caqliyeesanhayaa khilaafkii buu bulshada la dhexgelaya isagoo wareersan oo madaxii minja aan lahayn buu la dhexgelayaa gurigii Ee, marka waxaa muhiima in barwaaqada iyo nicmadaas guriga la ilaaliyo la xifdiyo sidee marka lagu xifdinaya waxaa lagu xifdinaya waxa weeye horta kow markaad guri dhisayso sidee baad u dhisaysa ila waxa weeye guriga in la ilaaliyo ee, sii jiritaankiisa waxaa ka horeysa horta sidee buu qofku wax ku guursanaya Ee, marka aad marto wadadii wanaagsanayd ee guurka marka horeba aad raacdo markaasaad hadhow wax maanej garayn kartaa ood reerkii maarayn kartaa laakiin markii horeba wadadii reerku ku dhismi lahaa berri haddaadan marin oo meel khaldan aad wax ka doonto oo si khaldan horta guurkaagu marka horeba ku yimaado oon sharciga waafaqsanayn dee berri waxba lama maamuli karo bisha hore ee shahrul casarka la idhaha markay dhammaato hawshu waa isku dhammaanaysa reerkii ma sii jiri karo waayo wadadii baad ka leexatay waxaa la yidhahdaa tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabas waxaad rajaynaysaa nabadgelyo wadadeediina ma haysid waxaad ogaataa doontu meel bacaada kuma socoto biyay u baahanta haddaad rabto reerkan berri inuu si fiican u dhaqmo ilaahay baa wata dhaqidda laakiin haddaad rabto inuu hagaago oo hawshiisu toosnaato marka hore eed wax raadinayso waa inaad si wanaagsan wax ku raadisaa oo sidii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu inoo sheegay ee uu yidhi waxa lagu doono waa inaad ku doonto Ee, waa lala hadlay raggu sidii wax ku dooni lahaa waa loo sheegay si gurigu uu berri u jiro dumarku siday laftooda wax ku dooni lahaayeenay ninka ugu xilan lahaayeenna laftooda lagama qarinina waa loo sheegay labadaa caamil ama labadaa faktar ee raggii midna lagula hadlay midna dumarkii ee sidaa wax ku doona la yidhi hadday iswaafaqaan rajadu waxa weeye gurigaasi inuu noqdo guri wanaagsan oo tubtii fiicnayd qabsada ilmaha ka soo baxa iyo mujtamaciina anfaca ragga marka ee, lala hadlayey nebigu sala alla alay wasalam wuxuu ku yidhi ragga guurdoonka markuu la talinhayey tunkaxu lmar'atu liarbac qofka dumarka ah waxaa loo guursadaa afar sababood macnaha dabeecada bini aadamku waxa weeye yani gaal iyo islaamba qof kasta qof xun iyo qof aan fiicnaynba iyo qof wanaagsan intaba dhaqankoodu bini aadamka wuxuu ku salaysan yahay inay dumarka afar ugu xishaan raggii baa lala hadlaya Ee, mid waxa weeye oy ugu xishaan oo bini aadamka dabeecadiisa inay qurux badan tahay lijamaaliha midda labaad waxaa dhici karta raggu inuu gabadha ku raaco lixasabiha meeshay ka soo jeedo iyo qoys magac leh oy ka soo jeedo iyaduna way dhici kartaa waa waxyaaba bini aadamka dabeecadda u ah waxaa dhici karta ninku inuu ugu xisho limaaliha xoolo ay leedahay iyaduna waa suuragal inuu ugu xisho hanti ay leedahay oo dabeecadda bini aadamka lagu abuuray Ee, waxaa dhici karta inuu ugu xisho lidiiniha diin ay leedahay afartaas markuu nebigu sala allahu alay wasalam ka warramay ee uu sheegay inay bini aadanka dabeecaddoodu afartaa shay wax ugu xishaan ayaa nebigu sal ly slam midda ay habboon tahay in wax loogu xisho ee saddexda kale ka fiican ayuu tilmaamay wuxuu yihi fadfar bidaati diin taribad yadaag ku dadaal ama ku guulayso sidaad ku heli lahayd midda diinta le yaadan khasaarin yacni taasuu nebigu ku taliyay sala alla alay wasalam raggii baa lala hadlayaa oo laleeyahay markaad guurka doonaysaan waddadaa u mar sababtu waxa weeye ee naagtan haddaad xoolo ugu xilato dee berri xoolihii way dhammaanayaan haddayna dhammaanin iyagii oo buuxaad berri madaxa iskula gelaysaan soomaalidu way ka maamaano waxay dhahaan islaantaad markaad guursanayso hal neef remii baa la iska ahay hal neef hadday wadato waa la qalaa waa la gowracaa kolli waa iska waxa weeye dumarku laga yaabo inay arrintaa ay u arkaan siyaabo kale macnaha waxa weeye haddii xoolo aad ugu xilato xoolihii haddaynan xataa baabi'in ay joogaan dee laguma heshiinayo laguma heshiinayo waayo waxa weeye waa wax dee bini aadan weeye weliba wax dumar gacanta ku jira weeye waa wax dhib badan marka inaad aadan waxba ugu xilanin baa muhima oodan taa qiimaynin inaadan taa qiimaynin ayaa muhima haddii aad ugu xilato ree hebel bay ka dhalatay iyo waa ina ugaas iyo garaad baa dhala iyo suldaankii gabadhiisii iyo wax intaa keliya aad qiimayso ree suldaan iyo ree ugaas xaas ku noqon maayaan islaantan baad guri isugu tegaysa hadday u bataan berri oo weliba reer fiican yihiin laba iyo saddex jeer baa la waanin last minutekan waxaa lagu leedahay haddaydaan wada joogi karin wadaado walaal iska sidaa waa markay reer fiican yihiin marka kalena dee bur bay garab qaadanayaan marka yacni wax weyn ma keenayso in waayo reerkan gabadhan baad ka guursan akhirka runtii hadday fiican yihiin de way kula dhaqi oo way kula hagaajin oo way waanin oo waanay kuleeyihiin laakiin last minutka waxa guriga isugu soo hadhaya dhaqashadu ka go-da waa labadiina marka inuu qofku gabadha qiimeeyo intuuna wax kala qiimeynin ayaa muhiima waayo iyadaad isku soo hadhaysa iyadu siday tahay dabeecaddeeda akhlaaqdeeda sharafteeda diinteeda xishmadeeda qofkani seebu yahay taasaa fiican inaad qiimeyso quruxna waxa weye waa dabeecadda bini aadamku wax ku raaco laakiin shay waaraya maaha waayo quruxdu haddee reer ma dhisay ma dhisayso quruxdu reer ma dhisto mid waxa weeye markaad isu timaadaan isku talo tihiin isku aragti tihiin reerkii isla celisaan isla dhaqdaan islimihii isla maamushaan isla korisaan siday doonto ha ahaato wallaahi taasaa boqol jeer ka fiican mid qurux badan oo wiigiiba mar laydin garnaqo boqolkiiba boqol waayo adigoo meel laba aan gaadhin baad confusion kugu dhacay waad waalanaysa waad wareraysa waa isla hadlaysa markaas adoo waraaqaha ururinaya marka dambe lagu arki doona waa dhibaato marka yacni waxa weeye midda broblemka iyo dhibaatada aan kugu beeraynin ee mushkilo iyo waxa aan kugu sababaynin baa ka khayr badan mid aad qurux keliya ku raacda haddii ilaahay isku daro oo quruxii iyo wixii o dhan isugu daro haddee waxa weeye maasha allah waa khayr wey had way way dhici kartaa inuu ilahay intaba isugu daro way qurux badan tahay dabeecad fiican tahay waa laga yaabaa inuu ilahay isugu daro waa wax dhici kara wey oo ma axsana diina wadunya ida ijtamaca wa aqbaxa alkufra waaliflaasa fi rajuli yani diin iyo adduunya hadday isu tagaan maxaa ka fiican buhi nin shaaciri gaalnimo iyo faqri hadday isu tagaanna maxaa ka xun marka haddii intii fiicnay dee gabadhu ay isugu tagto waa maasha allah wey laakiin waa inay noqotaa mudnaanta adigu waxaad siinayso qofkan sharaftiisa iyo wuxuu yahay iyo diintiisa waa inaad ku qiimaysaa waayo quruxdii reer ma dhaqi doonto taasi raggii baa lagula hadlay oo siduu raggu wax ku dooni lahaa ayaa loo sheegay dhalinyarada marka waxa weeye guurdoonka waa inay aada iyo aada xadiidka ugu baraarugaan oy wax ku qiimeeyaan oy ogaadaan qofka berri ay wada socon karaan in qofka amarka ilaahay iyo amarka nebiga sal alla alay slam iyo sharciga ilaalinhaya ee xaqa reerka iyo guriga iyo nidaamka iyo kala dambaynta iyo dhaqanka garanhaya inuu qofka macnaha la yahay da-du doona ha ahaado laakiin waa inuu yahay qof yani waxa wey maskaxdiisu bisishahay diinta u bisishahay caqli leh wax fahmaya dumarkii laftoodii waa lala hadlay oo gabadhii iyo reerkoodiina waa lala hadlay ninkay gabadhooda siin lahaayeen ya far bidaati diin taas dee waaba taan wax ku gunaanadnay wey midda diinta leh waxa weeye ku dadaal baa layidhi waa tii abshir bacadlabu ka gabiyey hadda gabaygii ma xusuusta yani aada uga gabiyey u lahaa midda ilaahay subxaanahu watacaala uu diinta bare ee qur-aanka taqaanee sidanee dabeecadda leh ee fiican ee kumanaan xubnaha qaawiye ay qiimo dheer tahay waa tuulaha yacni kumanaan gabdhoodoo qaawan oo diracoodu cawradoodu ka muuqato oo jidadka dadka ku laclaacaya oo xishoodkii iyo dhaqankii fiicnaa uu ka tegey ayay qiimo dheerta waa tuulaha marka waa run wey marka nabigu sal slam taasuu ku gunaadaday taas wuxuu ka dhigay midii la taargedgarayn lahaa midii la taargedgarayn lahaa ee qofku uu wax ku dooran lahaa iyagiina waa lala hadlay dumarkii iyo reerkoodii oo waxaa la yidhi e, ninka noocaas ee tilmaamaha leh hadduu wax idinka soo doono marnaba gabadh ha u diidin waa ninka noocaa ma ninka e, yani ugaasku dhalayba E, hadduu fiican yahay ha waa ninku ugaasku dhalay hadduu nin wanaagsan yahay waa sax weeye E, midda labaad e, ma aha yani sharcigu wax kuma qiimeynin nin xoolo badan wata ama waxoogaa meelaha ka soo shaqaystay oo sidii mar la dhihi jiray yani waxa weeye khaliijka iyo meelaha ka yimid janaala ama muxuu aha meelahan ka tegayoo gabdhaha afrika jooga raba inuu cawaro isagoo wax quman islahayn oo isaga dhigaya nin weynoo wax weyn ku fadhiyo meel ka yimid wax macno male waxaasoo dhan waxaa lagula hadlay gabadhii iyo reerkoodii oo sharcigu ku yidhi nebigu sala alla alay wasalam xadiid saxiixa idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh hadduu idin yimaado qof akhlaaqdiisa iyo diintiisa aad ku qanacsantihiin oo wax idinka dhaqanaya gabadhaha lagu daro saasuu nebigu ku taliyay alayh salaatu wasalaam halkaa waxaa laga garanayaa haddaan ninkan lagu qanacsanayn dhaqashadiisa oo uu yahay qof ciyaala suuqa oo khayru mas-uul ah aabbahuuna gabadhiisa ku aamini karin wuu u diidi karaa marka haddaadan wiil fiican ahayn oo marka horeba adu xaajadaba jeegaxirnimaad ka bilowday surwaalkuna kaa dhacdhacayo oo sidii aad ku qabsan lahayd baa ay adag tahay oo waxa weeye lugba ay meel kuu joogto haddii lagu soo eriyo odaygu ku soo eriyo hala yaabi xaq buu leeyahy ninkani inuu ka fikiro gabadhan isagaa dhalay inuu ka fikiro meeshay mari lahayd iyo ninkii berri ka dhaqan lahaa ee carruurta aan ku dayaceen ee waxa weeye aan buuq iyo qaylo ku furen aabbaheed mas-uul buu ka yahay waajib bayna ku tahay gabadhiisa inuu u meel dayo ilaahay baana kala xisaabtamay meesha gabadhiisa ay ku dhaqmi karto ee hagaagsan ee macnaha leh ee yacni kama wadno xag maal iyo xag hanti taas waa la helaa wax sii weyn maha taas hadday le- hadduu ninku wato waa khayr laakiin wax wax loogu diido ama wax lagu siiyo ma aha xoolo qof xilkasa caqli leh oo wanaagsan oo diin leh oo diinta ku dhaqmayo oo ee mukhaadaraad aan lahayn oo fiican oo yacni khayrkii iyo masaajidkii ku xidhan oo tukanhayo oo wanaagsan ka laga hadlayo kaa wey qofka noocaasi hadduu idin yimaado baa la yidhi u guuriya gabadh iyadoon loo egeynin qabiil innagu yacni tallaabada koowaad waxaa laga yaabaa odayaasheennu inaynu yani odayaal fiicanna way buuxaan laakiin qaar inay si kale wax u qiimeeyaan oo gabadhiisu hadday u timaado dhahdo aabba nin baan heshiinay wuuna kuu iman hayaa kow meeshuu ka bilaabay dee innagu waan isla garanaynaa su-aasha koowaad uu gabadha weydiiyey naayuya waxaan u malaynayaa taa waan isla garan waa su-aasha koowaad ee aabbahu gabadha weydiinhayo ya wiyuu yahay dhib male laakiin de markayna dhib lahayn waa markaan balaaya daba socon ninka aad ogaato meeshuu ka soo jeediyay wuxuu yahay wax weyn ma aha ka- kolle waa la isbaranaya waa imanaysaa taasi laakiin inaad ka dhigato caamil ama qodob iyo marmarsinyo aad gabadha ugu diido hadduu reerka doonaysa ahayn xaaraan weeye taas nebigu sala alla alay wasalam wuxuu yihi haddaydan sidaa yeelin oo gabadha ninka fiican qoladu doono ha ahaade haddaydan u guurinin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariib waxaa halkaa ka imanhaya fitno weyn baa dhacaysa fitnadaasi markay ugu yeertahay horta adiga gabadhaada waad isku dhacaysaa waayo ninkan hadduu nin fiican yahay oo ay rabto dee guurkii baad u diidaysaa gabadhii waad xanibaysa waa dhibaato taana waxaa ka imanaysa gabadhii aakhirka mid kale oon faa'iido lahayn inay la fakato ama ninkii intay la fakato ay meelaha isku soo luqluqaystaan oo wadaad waxoogaa shilmaada la siiyo wax laisugu waxwaxeeyo inaad kala dhimataan walaasha iskuma hubtidaysa digaha colaysan soo mahayn Eh, ninkiina kala dhimate gabadhaadiina kala dhimate marka ninku hadduu nin macnaa ya- macno leeyahay oo fiican oo wax dhaqan kara ha kala dhimanina intay goorigoor tahay adugu sharafta iyo wanaagga waa inaad ka xigtaa qodobka waalidku ay wax ku qiimeynhayaanna waa inayna noqonin hanti badan ninku ma leeyahay qabiilkeebuu ka dhashay war qabiil waa kii halkan ina keenay wey meeshan aynu joogno horta sideedaba yaa ina keenay aan isweydiinay waa adduunka meesha ugu dambaysay yacni waxaan u malinayaa meel ka fog oo la sii aada ma jirto aad baan ula yaabay ninkii walaalkeen ahaa ee shalay lahaa waxaynu ogolaanay boqolaal nations inaan la noolaano oo kala dhaqan oo kala diin oo kala midab oo kala afa innaguna waxa weye innagoo hal ummad oo hal diin oo hal af oo hal kalara inaan wada noolaano waan diin waa hadal runtii aad iyo aad xigmad ugu fadhiya waa run wey marka waxa weye walaalayaal wixii meeshan ina keenay waan garanaynaa wixii waa in calal aqal aan ka xorowno oo dadku qabyaaladda iyo waxa ay wax ku qiimeynhayaan waa inay meel iska dhigaan oo wax wax lagu qiimeynhayo qofka dadnimadiisa sharaftiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa waa inay noqoto taa waa in wax lagu qiimeeya war wixii halkan ina keenay haddaan dabada sii hayno yani wixii daashada dabada haysaa gabayga iyo suldaantimacadde waad garanaysaan wixii ina daaliyey ee ina burburiyey ee ummad ahaan iyo qaran ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaanba inoo jebiyey ee intaad aragteen inaga soo reebay haddaynu weli sii dabada sii hayno macnaheedu mustaqbalku bishaara kama muuqato wey runtii waa dhibaato marka waa in siyaabo badan waxa weeye wax loo islaaxiyaa islaaxa bulshadeennu wuxuu ka iman karaa guurkii in la fudaydiyo qofka wanaagsan ee sharafta leh inaan gabadh qabiil loogu diidin in dadkii laysu soo dhoweeyo in la ururiyo dadkii ehel in laga dhigo in sidaa waxa weye wax laysugu soo dhoweeyo saasaa marka gabdhihiina lagula taliyey waayo ninkaasaa berri kaa garbaxaya hadday gabadhaada isqabtaan ninkaa diinta leh ee khiyaarkaa ee wanaagsan berri cala alaqal markuu ugu xun yahay ee uu ugu xumaado ma meermeerinhayo ma silcinhayo ama xaas bay u noqon ama si nabadoo wanaagsan baa lagu kala tegaya haddii kale meel aan labadaa midna ahayn bay xaajadu kusoo ururaysa ilaahay subxaana wa tacaala isagoo arrintaa inoo sawiraya guriga wanaagsan ee lagu dhisay alla kacabsi iyo dadnimo iyo yacni waxa weeye nin wanaagsan iyo gabadh wanaagsan la isugu xishay ee sidaa lagu dhisay ilaahay wuxuu ku tilmaamay qof gurigiisa ku dhisay alla kacabsi iyo wanaag guriga aan alla kacabsi iyo wanaag lagu dhisinna ilaahay wuxuu ku tilmaamay guri laga dhisay gebi qarki gebigu waa webi meel qarkiya ama yacni tog qarqarkii guri laga dhisay oo biyihii iyo daadku mar walba uu hoos marayo gurigaasi sanad ama laba sano gudahood yacni waxa weye markay falaadhiska iyo daadadku ay maraan aakhirka wuu dumayaa soo ma waa guriga aan yacni diin iyo sharaf iyo akhlaaq iyo karaamo fiican lagu dhisin waa guri meel ka lalaada biyuhu iyo daadadku markay laba mar maraan wuu dumayaa guriga kalena waa guri meel adag iyo aasaas fiican haysta diinta iyo akhlaaqda wanaagsan lagu saneeyo taasi middaa weeye waxa isweydiin la marka seebay reerkii kusii wada joogi karaan oy kusii wada noolaan karaan waxay kusii wada noolaan karaan kow inaan fahanno aayadahan soo socda ilaahay subxaana wa tacaala markii la isguursado sidii lagu wada noolaan lahaa buu qeexay raggii baa lala hadlay waxaa lagu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka si wanaagsan ula dhaqmo sida wanaagsan waa sidee haddii hadda la yidhaahdo sida wanaagsan bal aan fasiro de sidii wanaagsanayd waa isdiidaysaa sooma walidaalika sida wanaagsan sharciga islaamku ee aayadda lagu sheegay waxaa loo celinhayaa dhaqanka bulshada sida wanaagga ay u taqaano ilan sida wanaagsan aayaddu waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa maynan sii dhihin sida wanaagsan aayaddu sheegtay waxa weeye waxa diintu ay wanaagga u taqaano mujtamacuna wanaag iyo gabadh dhaqasho uu yaqaano tusaale ahaan sida wanaagsan gabadha magaalada degan ee caasimadda degan iyo midda tuulada degani de isku si looma maamulayo midna boqol doolar baa bishii ku filan midna saddex kun inayna ku filaanin baa dhici karta ama laba kun marka mid walba bilmacruufideedu waxa weeye ha layidhi ha loola dhaqmo sidii dee gabdhaha levelkeeda ee magaalada kula nool ee u qalanta midda tuulada joogta ee saddexda boqol ee doolar ama labada boqol ku filan tahay iyo midda magaalooyinka adduunka ugu waaweyn degan dee isku bil lama siin karo bilmacruufidu marka waxa weeye mid walba wixii u qalmay ee ku habboonaa in qaabkeedii lagu wajahaba bilmacruufa raggii baa lala hadlaya wacaashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waxaa ilaahay tilmaamaya labada qof inay leeyihiin xaq mushtaraga oo ninkiina xaq leeyahay gabadhiina xaq leedahay qofkii dumarkaana xaq leeyahay markaas alla wuxuu leeyahay walahunna dumarku waxay xaq u leeyihiin mithlu ladii calayhinna iyaga xaqa lagu leeyahay oo kale suurat lbaqara dumarku waxay xaq u leeyihiin xaqa iyaga lagu leeyahay ma dhici karto inay keedii hesho ninkii inay yacni waxa weeye warwareejiso oy dhibto oy nafta u keento hundred bercent waxay doonaysa in ay hesho waa waxaan suuragal ahayn sidaa darteed ba alla wuxuu leeyahay gabadhu waxay xaq u leedahay waxa iyada lagu leeyahay oo kale walahunna mithlu ladii calayhina bilmacruuf labada aayadood markaan fahanno waxaa muhima iyadana in la fahmo haddee waxa weeye doon aan aakuudo lahayna ma socoto doontu waa inay kabtan leedahay diyaaraddu waa inay baylot leedahay gaadhigu waa inuu darawal leeyahay ee waxa weeye shan darawal gaadhigii ma kaxaynayso haddaynu hadda shan rakaabaan naho gaadhiga aan la wada soconno laba qof ma kaxayn kartaa gaadhigii reerkan yaa kaxaynoo sidiisaba mas-uulka dee waxa weye markaan ka hadlayn lah yaa mas-uulka oo markaan dhaqanka islaamka ka hadlayno wey iyo dhaqankii ummaddii iyo saxda ahaa iyo soomaalinimo iyo wixii jiri jiray markaan ka hadlayno waa ka kama hadlayno ummadahan aan ku dhex noolahay dhaqankooda de ummadahan aan ku dhex noolahay dhaqankooda dadka majarahaya waan garanaynaa yacni doonta qofka wadaa waan garanaynaa markaynu halkan joogno sooma dee qolo kalaa wada laakiin marka aynu islaam iyo mabaadi' saxiixa iyo caqiido wanaagsan iyo dhaqan soo jireena oo sax ah iyo mabaadidii islaamka markaynu ka hadlayno mas-uulka reerku waa ninka ninkaa mas-uul ah anugu kolley waddanka in badan ma joogin waxoogaa waan ku cusbahay laakiin waxa weeye cabashadu way iska badanta dumarkii waxaa la yidhi meelay ku tiirsan yihiin oo dabada kula jiraan oo ay calcalayaan oo telefoonno badan baa u qoran ee raggiina waxa weeye iyaguna waxa weye dumarkiina dhinacooda ka calcalayaan oo raggii bay ka dhawaaqayaanoo iyaga laftooda calacalkooda ma yar almuhim waxa weeye mas-uuliyadda sharciga islaamku wuxuu saaray reerka ninka ninku waa madaxweynihii guriga hooyaduna waa ra-iisul wasaarihii guriga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hadday iskhilaafaan dowladdaasi ma dhisnaanayso waa in marka isku dhinac wax loo wada meeshani waa alliance weeye waa isu imaatin la isu yimid oo la rabo in wax laisla dhiso laisla wado taxaalufkii ama alliancegii hadduu burburo oo islaantiina ay doonta bari dhahdaha loo kaxeeyo odagiina dhahmee xagga galbeedka caawa loo guurayaa ma soconaysaa marka ma soconayso walidaalika ba alla wuxuu lehy subxaana watacaala marka talada qaraarka u dambeeya iyo go-aan qaadashada reerka waa inuu odagu yeesho isagoo dee islaantiisana la tashanhayo xurmaynhaya laakiin waa inuu talada u dambaysa isagu leeyahy الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم marka taasna waa in iyadana la ogaado mas-uuliyadda ugu dambaysa qofka ay ka go-do aad buu walaalayaal islaamku u daneeyey ee reerku inuu soo dhisnaado waxaa laga digay burburka reerka walidaalika nebigu sala alla alay slam wuxuu inoo sheegay shaydaanka ugu weyn shayaadiinta xarunta ugu weyn ee uu degan yahay ee santarka oo ah waa badda barhtamaheeda ocean buu degan yahay badda uu degan yahay yuu ciidamadiisa ka soo diraa qaar wuxuu u dirayaa inay qabiilka isku soo laayaan qaar wuxuu u dirayaa laba qof oo saaxiibaha inay kala dilaan qaar wuxuu u dirayaa inay wax soo xadaan oo dadka maaragtay ay tuuganimo iyo zini iyo xumaan kale iyo been ay ku soo yacni u sababaan qaar wuxuu u dirayaa inay reer dhisan soo dumiyaan ribood bay keenayaan marka nin walba marka gruub walba oo la diray oo shayaaiin oo kaabuhu uu diray ka ugu weyn markay riboodka keenayaan waa xadiid fi saxiixi muslim marka marka riboodka ay keenayaan kulligood wuxuu leeyahay ha masaasa wax weyn maadan soo qaban hebel iyo hebel baan anugu kala dilo oo saaxiib ahaa waxoogaa waad qabatay laakiin sidaan rabay maaha mid kale aymar wuxuu leeyahy ree hebel iyo ree hebel waan isku dilay nag bay iska dhigeen wuxuu leeyahay weli sidii la rabay hawshii kale weli waxbaa dhiman mid baa iman oo riboodkaniyo wuxuu leeyahay reer baan dhex galay nabada oo dhisan say u murmayeen qadha la isugu haya akhirka way ku kala dhaqaaqeen waa soo kala furay intuu istaagu mucaanaqeeyo oo salaamu leeyahay ninkaan rabay waa adiga ninkaan rabay hawshaan u diray ninka ka soo baxay waayo qoysku waa hamsatulwasliga isku xidh waa shayga isku xidha hamsatulwasliga ama shayga isku xidha yacni waxa weeye afraadda mujtamaca dadka iyo bulshada waxa isku xidha waa qoyska waa qoyska weeye kaasuu marka shaydaanku saaxiib leeyahay kuu dadka ugu jecel yahay ciidankiisa waa ka reer dhisan oo nabada oo xalay nabad ku seexday waagi markuu beryo kala fura kaasuu ugu jecel yahay shaydaanku sidaa daraaddeed baa nebigu sala alla alay wasalam aada iyo aad reerku inuu dhisnaado ee laysu celceliyo furiinka aan lagu degdegin furiinkuna wuxuu iman karaa aakhiru dawaa'il kayu baa la yidhahdaa qofka marka wax kale uu buko ee wax walba dawooyinka lagala qustaa lagugubaa soo maha marka waxa weeye dawada u dambaysa carabtu waxay dhahdeen waa alkayu waa isgugub waa marka qofka wax walbo kale lagala samr marka unbuu iman karaa furiinku yani si kale marka lagu wada noolaan waayo dad yani aynan raji ka soo soconin unbaa isfuray markaas unbuu sharcigu dee waddo lagu kala tago si aan dembi iyo mushkilo kasii weynin iyo dil iyo dhibaato kale ayna u imanin uu jidey waxa weye marka midda kale ee saddexaad maxaa keena inay dadku isqabtaan inay dadku isqabtaan waxaa keena ko dabeecadda bini aadamka oo kala duwan nebigu sal lla alay slam wuxuu yihi al arwaaxu junuudun mujanada arwaaxdan bini aadamka ad arkaysaan waa ciidamo la ururiyey intii isfahantana way isla socon kartaa intaan isfahminna ma wada noolaan karto waxaa dhici karta labadan qof iyagoo fiican dabeecaddoodiiba inay si isugu keeni weydo oo yani ay isqaban weydo waa wax iska dhici karo bini aadamka dhex mara sabab kastaba ha sababto wax dhici karo wey walidaalika waxaa fiican labada qof dabeecadahooda mid walba inuu midka kale dabeecaddiisa ogaado inuu dabeecaddiisa ogaado oo waxa weeye uu ku talagalo qofkan dabeecaddiisa haddii qofkani qofkan dabeecaddiisa uu ogaado oo yacni waxa weeye wuxuu iska ilaalinaya waxyaabaha xaaskiisu ay ka xanaaqdo ereyada qaarkood oo dhibaya ama waan kula guursanaya oo ugu hanjabayo ama sidanaan yeelaya oo ugu hanjabayo ama waan ku furaya oo ugu hanjabayo waxyaabaha ereyada noocaas oo kale ee yacni dagaalka kicin kara ayuu iska ilaalinaya waayo dabeecaddeedaad garanaysa islaantuna hadday garanaysa ninkeedu waxyaabuhu ka xanaaqa markay barato waxay u badan tahay boqolkiiba sagaashan inay dee ka ilaaliso iyaduna oo iska dhowrto marka in labada qof dabeecaddoodu ay isbartaan oo is ogaadaan si mid walba midka kale uu uga ilaaliyo waxyaabaha danqaya waa muhim Ee, midda kale waxaa loo baahan yahay dulqaad in laysu dulqaato horta reer nabada 100% ma jiro waa inaad midda ogaataan boqolkiiba boqola ee, cumar ibn khadaab radiallahu canhu oo gurigii islaantii aysa soo qabteen sida xadiis saxiixa ku soo aroortay yaa damcay nebiga inuu soo dacwoodo markuu nebiga gurigiisa yimid buu wuxuu yidhi nebiga waxoogaa lagu kacsan yahay oo buuq ka jira meesha na idinkuna ma xabsi iyo ay ku kacsan yihiin gabadhiis Aan- ma nebigii baad haddana idinkuna haysataan iyagiiba marka kula booday cumar marka macnuhu waxa weeye buuqu uu iska iman waxoogaa waa la isqaban laakiin ma aha mar haddii la isqabtay in la kala dhaqaaqay ma aha walidaalika bu alla wuxuu leeyahy subxana watacaala walaa tansawu lfadla baynakum wanaagga dhexdiina yaala marnaba ha iloobina marka waa in la isu dulqaato inta badan dulqaadka qofka la rabo inuu ka yimaado waa ragga waayo dalqadu isaga ay gacantiisa ku jirta ilahay gacantiisa geliyo oo mas-uul uga dhigay ka ku dhawaaqi kara reerka sii kala dayn kara ama hayn kara waa isaga walidaalika baa alla yidhi alladii biyadihi cuqdatu nikaax kay yani gundinta nikaaxu qofka gacanta ugu jirta sii kala dayn kara islaamka u dhiibay waa ninka xikmad uu ilaahay ogyahay ilaahay baa og sababta ugu dhiibay laakiin dabcan waa laga yaabaa inuu ka xilkasan yahay ama ka mas-uuliyad qaad badan yahay oo ka cu- dulqaad badan yahay oo waxaa laga yaabaa inta ninku dalqada uu xajinhayo uu ilaalinhayo qofka dumarkii hadday gacanteeda ku jiri lahayd inayna ilaaliseen baa dhici karta sidaa darteed ilaahay raggii buu dhiibay waa inuu dulqaad sameeyaa ee sayid mucaawiya radi allahu canhu ayaa waxaa laga sheegay yani waxaa la yidhahdaa siyaasatu shacrati mucaawiya waa in guriga lagu dhaqo tintii mucaawiya tinta mucaawiya waxaa la yidhahdaa yani bini aadamka waxaa la yidhahdaa wax ee, qofku bini aadamku waxa ugu horgo-yo ee hadduu kala jito ka go-a waa tinta haddii la kala jito way go-daa mucaawiya maamaha buu ka tegay caan ahayd oo ay qof walba uu soo qaata hadda oo wuxuu yidhi low kaanat baynii wa bayna insaanu shacratun lamanqatacat nin aad u dulqaad badan buu ahaa oo siyaasi ah mucaawiya haddii aniga iyo qof bini aadana aanu tin isku qabanno tinkaasi ma go-ayo waa sidee baa layihi ha seeguna ku go-ayn tin uuba jilicsan yahay wuxuu yidhi in arkhawha shadadtu wain arkhaw wain arkhawha shadadtu wain shaduu arkhaytu hadday iga jiitaanna anigaa dabcinhaya hadday dabciyaanna anigaa jiidanaya shayguna wuxuu go-aa marka la kala jiito sama seebuu ku goy marka markay ii dabciyaan haddaan anugu yaraha jiito markay iga jiitaan aan anigu u dabciyo aan usii daayo xadhiggii de maba go-ayo laakiin haddii la kala jiito unbuu goy sooma islaantu waxaa laga wadaa markay boqolkiiba boqol maraysa xanaaqeeda jinku ku kacsan yahay shib inaad u aamusto dhufays u gal ha la sii wadin waayo haddaad la sii wado dee waxa weeye eh, toddobaatan siddeetan sagaashan boqol markay istaagto dhibaato kala imanaysa ha la sii wadin guriga iskaga tag hadday kugu kalifto oo saacado badan meelaha soo marmar waxaa laga yaabaa hawshii oo sidii ka bedelan ama ka wanaagsan iyo qofkii oo caadi ku soo noqday inaad u timaado Ee, sidoo kale yani qofka dumarkii haddii ay aragto ninkii oo xanaaqsan oo boqolkiiba boqol ay ka marayso waxa weeye iyaduna iyana boqolkiiba boqol isgeyn sababtoo qofkan olready wuu tegay wuu fogaaday meel adag buu marayaa ha la wadin ka aamus u qabooji hadal haddaad hadlaysa hadal wanaagsan oo ku dheh hadal xun ha ku dheh furidda iyo isjijiidka iyo qubqaacdu waxay iman marka adna boqolka aad tagtay isna uu boqolka tago laakiin inta uu midkiin fayow yahay ee uu caadiga yahay hawshu way fiican tahay waa xaqiiqo dhabow marka waxaa la rabaa reerku inuu ku dhisnaado siyaasatu shacrati mucaawiya oo markay islaantu xadhigga jiidatana adigu aad u dabciso marka adigu aad jiidatana iyadu ay ku dabciso oo aan la kala jiidanin Ee, sidaa darteed dulqaadka isagoo nebigu faraya calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu nebigu tilmaamay istawsuu binnisaai khayr war dumarka khayr ha la isugu dardaarmo ha loo dadaalo ha la daryeelo aad buu nebigu uga dardaarmay calayhi salaatu wasalaam xataa xajatulwadac khudbadii ummadda ku sagootiyey dardaaranadii ugu weynaa ee nebigu ka tegay bay ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam waxaa laga abuuray feedh qalloocan ee, waxa weeye feedhaa qalloocan haddaad isku daydo inaad toosiso way jabaysaa ee, toosinteeduna iyo jabiddeeduna waa furitaan baa iman haya marka ha laga dadaalo buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad qodobadii uga dardaarmay ayay ka mid ahay asbaabta kale dadku isku qabtaani waxa weeye ee ke- keeni karta inay rag iyo dumarku isqabtaan waa arrin ijtimaaci ah, arrin xagga bulshada la xidhiidha oo waxa weeye in reerku ka dhisnaan waayo waa wax dhici kara gabadha reerkooda duqdii sodohda ahayd in waxba laga dhaqi kari waayo waa wax dhici kara oo gabadheedii laga qabi waayo ama gabadhii wiilka dhashay lafteeda ee ninka dhashay ee gabadha sodohda u ahayd inay aragto wiilkay soo korisay inay naagila dhaqaaqday aad bay u badan tahay arrintaas oo gabadha wiilka dhashay gabadhii ay geeska geliso marka la isku kacana ay gabdhaheedii xashdu ta'yiid intay samayso ay gabdhaheedii u habar waacato oo iyadiyo gabdhaheedii naagtan miskiinta ee wiilkeeda soo guursada ay isugu tagaan aad bay u dhacdaa oo gabadhii geeska la geliyo oo la yidhaahdo ninkan mayadaa soo korisay mayadaa naaska soo nuujisay mayadaa sidan yeeshay waxa weeye dee waa inay eedda ku fikirto ama sodohdu ku fikirto ninkii ilmahan ka dhalay lafteeda iyada lafteedu naas mayna soo nuujin waa inay su-aashaa is weydiiso su-aal badan baa sodohda u- u taalla ee, waxa weeye reerkan laga yaabo inay qashqashaadayso ilmaha ninkii kaa dhalay adin laftaadu naas maadan soo nuujin islaan kalea naas soo nuujisay marka waa inaad ku xisaabtantaa yani waxa weye reerkaas inuu ka ammaan helo aad iyo aad bay mujtamaceena ugu badan tahay ummadaha kale waxoogaa taa way naga duwan yihiinoo innagu waxaanahay mujtamac yani aad isugu dhex jira oo isla dhaqmo oo isku noolo oo isla wada jooga oy dhici karto mana xumaa dhinac way ka fiican tahay sodohdii iyo gabadhii iyo ninkii reerka wixii o dhan waa la isla wada joogaa marka taasi faa'iidana way leedahay dhibna way leedahay oo waxyaaba yar yar baa la isku qoonsanaya marka waa ta la kala yidhahdo weliba xididku inuu kala eh, waxoogaa dadbanaadaa wanaagsan si aan la isugu dhecdhicin laakiin waxaa fiican in aad iyo aad loo kala badbaado ee waktigoo yar waan soo khulaasaynaynaa waan boobsiinaynaa ee midda kale waxa weeye waa in uu qofku ku eego qofka kale ee il raxmadeed iyo il naxariiseed laysu turo ee isla markaas ee labada qof waa inuu ogaadaa mid walba markii uu qofkan kala guursaday qaraabo dheeraada inuu yeeshay haddii shalay adigu aabbiyo hooyo keliya aad lahayd haddaad nin guursato ama gabadh guursato qaraabo kale inay kugu soo korodhay waa inaad ku talagasha oo sodohda iyo waxa weeye dumaashiyada gabadh iyo ragba waa inaad u ixtiraamtaa sida walaalaha iyo hooyada iyo reerka aad u ixtiraami jirtay sharaf iyo wanaag bay kaa mudan yihiin haddaad dumar tahay iyo haddaad rag tahayba haddii taasi ay timaado dhibba ma imanayo Ee, waa in qaraabadu ay faraha kala baxaan fasahaadinta reerka iyo qaska reerka isqabeen mus- islaameed waa inaan la qasin waxay isu dhigi iyo gurigay dhigan iyo arrimahooda hoos iyagay u yaalin in ma aha sodohdu sariiraha iyo waxa ay kantaroosho oo waxaasoo dhan ay hoos gasho oo daahyada gabadheeda iyo waxa ay fatashto ceeb wey waxaas nabigu sala alla alay wasalam wuxuu yidhi naga mid ma aha reer dhisan oo nabada qofkii fasahaadiya oo qashqashaad ku sameeya xadiid fi sunan abi daawuud saxiix wey ummadayda kama tirsana buu yihi reer nabada qofkii qashqashaada qashqashaadidda ama aabba u noqo ama hooyo u noqo reerkaas haddaad qashqashaadoo lagaa baxsan waayo ood wax qoryo qoryeyso ciqaabtaasi way ku haysataa aakhir xaggeed aadaysa reerkan iska daa reerkan muslimka ha dhaqmeen waa laga waad kala hadduu wiilhay hadduu gabadha reer buu kaa yeeshay adigu xurmo iyo ixtiraam iyo xidhiidhin baad ku leedahay faraha kala bax maxaa usi daba socota adigu in lagu daba socdo gurigaagii la qashqashaad miyaad jeclayd ka hadh sidaasay noqonaysa Ee, midda kale la isku qabto waxaa ka- waxaa muhima oo taa sii raacaysa in labada qof midkoodba midka kale u ilaaliyo sirtiisa ma aha yani labada qof hadday xalay isqabtaan wixii ay ku kaftameen xalay iyo isqabashadii yareed oo dhan wixii yara ay dhacaba in berri suuqa midkood uu gudbiyo maaha waa ceeb weeye waxaas waa in sirtu qarsoon tahay inta sirtu idiin qarsoon tahay dagaalkiina hoose uu qarsoon yahay carrigu waa nabad mar laakiin hadday suuqa u baxdo dee ciidamadii shaydaanku soo diray oo shaydaanul insino ku jiro yaa jidadka taagan markaasay halkaas iyaguna buunkoodii ka qaadanayaan oo durbaankoodii ka garaacayaan laakiin odaygaaga ama wadaadaada iskhilaafkiinu hadduu labadiina idinku kooban yahay aad bay u sahlan tahay in la xalliya laakiin khilaafku hadduu dad kale iyo darafyo kale gacanta u galo waxay noqon uun arrinta soomaaliya boqolka dowladood gacanta ku haysta la sheegaya ee ummado kaleba gacanta ugu jirta xal in laga gaadhana way adag tahay Ee, ta kale la isku qabto waxa weeye waa asbaab maaliya hanti baa la isku qabtaa hanti taa waa laga gudbi karaa waxyaabaha bini aadamku isku qabtaan waxaa lagaga gudbi karaa dee ninku inuu mas-uuliyaddiisa ka soo baxo reerkiisa uu bisho xataa hadday islaantu hanti leedahay waa inuu isagu hawshii la wareego haddii uu bakhayl noqdo xataa sharcigu wuxuu jidaya si aan la isku furin isagoo hantila bakhaylna uu yahay bakhaylnimadiisuna dee caddahay sharcigu xataa wuxuu fasaxay fii saxiixi albukhaari hinda bintu cudba markay nabiga u timid tiray rasuulka ilaahi odaygayga abi sufyaan waa bakhayl biilka nagama siiya aniga carruurta wax nagu filan nabigu wuxuu yidhi ka qaado adiga carruurtaada wax idinku filan ka qaado nabigu wuxuu ka digayaa reerkaa inuuna burburin oo gabadhaasi ninkaa bakhaylnimo ayna kaga cararin bilmacruufi buu nabigu yidhi bilmacruufidu waxa weeye in intay nabi xadiiska nabiga gabadhu deliishato inaynan odayga akoonka ka marinin taa weeye ta laga hadlay bilmacruuf yidhi si wanaagsan waxoogaa biilka reerka ku filan ka qaadaya akoonka ha ka marin eber ha ka dhigin hala diririn innagana maanta dee qaacidayba noqotay in la yidhahdo naayuuna kula guursanin labayana isu fuul waxaas ma socon nin sidaa laguma kantarooli karo ee kumana xajin karti inuuna ninku dhaqaalayo raganimadiisa unba ama ku dayn hadduu nin hagaagsan yahay reer labaad inuu guursado ama ku guursan laakiin dhaqaalaha aan kala diriro guriguma diidi kartid bal waxaa laga yaabaa intuu xanaaqu furka sii tuuro in waxa weeye afar iyo saddex xabo baasa israaciyo marka si kale unba wax lagu maarayn karaa si kale ayaa wax lagu maarayn karaa laakiin dhaqaale la iska burburiyey ee qofka laguma kantarooli karo Ee, ta kale waxa weeye waxay ka iman kartaa israaf labada qof ay hantidooda ku israafaan oo ama ninkii mubadiru yahay qaadiyo cun sigaar cun khamre cab qashin iyo waxyaaba dharaagisa isagii uu ku dhan way hantidii uu ku baabiinhayo ama iyadii ay rabto labadii bilood saddexdii biloodba in sariirihii la bedelo waa nooc mushkil ah wey waa israaf oon lagaba log bixi karin ba wax ayaa ka log bixi kara waa alfu leyla wa leyla waa sheeke aan dhammaanayn ma dhammaan karto marka taasna ilahi subxana wa tacala israaf buu ku tilmaamay ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu lirabbihi kafuura ta kale la ysku qabta waxa weeye tacadudka inuu ninku gabadhii la labeeyo waa waxyaabaha khilaafka keenay ka mid tahay ee taa horta waxaa wanaagsan waa wax sharci oo sharcigu jideeyey laakiin waxaa wanaagsan waxaa wanaagsan ninku inuu ogaado haddayba dhacdo reer labaad inuu guursado waa inuu ku talagalaa xaaskiisu tii hore inayn ahaanayn dagaal adag waa inuu diyaar garoobaa ood ku talagasho wixii reactiona ama radulficli ee ka yimaada waa inaad dhabarka saarato hawshu sideedii horey ahaan ma soconayso waa inaad taa ku talagasho caaisha dhihi jirta radia allahu tacaala canha allaahuma sallid calaya caqraban yaldaqunii ilaahay ou igu sallid iyadoo xanaaqsan oo masayrsan intay lugaha la gashay ciidda iyo iyo ciidankoo safaroo nebiga la socoto ilaahay oo hangara lamu yaqanino caaisha dhihi jirta marka yani qofku isma ogaanayo marar fara badan waxaan filayaa waktigii ayaa dhammaaday mar kale haddaan wakti helo baan dhammaystiraynaa waad mahadsantihin wajazaakum allahu khayr wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamedi wacala alihi wasaxbi ajmaciin
جزاه الله خيرا ولكن شيخ عبد الله ابراهيم محاضره قيم كان يسوي ان شاء الله محاضره اما موضوع ولا كان كهلي وموضوع رانت ادب وين ان هل محاضره اما هل شيخ ما دمي كرو سدا دراديد ما وحا كدغنا لو